gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo wasiirka amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ay welinayaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya taliyaha booliiska dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada marka ka daafuray barnaamijka daraasaynta guryaha munaasabadda lagu daafurayey barnaamijka daraasaynta guryaha ayaa waxaa goobjoog ah maamulka magaalada marka odayaasha dhaqanka qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana barnaamijkan lagu talagalay in lagu tirakoobo dadka iyo guryaha si loo xaqiijiyo amniga magaalada marka gudoomiyaha degmada marka ayaa ugu horeynka warbixiyey ujeedka laga leeyahay barnaamijka daraasaynta guryaha hadda maanta waa la bilaabay daafurka maxaa laleeyahay diiwaangelinta dadweynaha xaafadaha wax badan amni naga caawi doontaa maanta haddii qof gurigiis la tago oo la weydiiyo qofka mas-uulka ah qofka la nool ilmihiisa dee la weydiiyo beri waa la ogaan karaa qofkii kale kusoo biira xaafadda kaalin weyna amninka qaadan doontaa in badan annaga waan isku dayna laakiin mar walba waxay u baahan tahay kaabo dowladnimo ay u baahan tahay taasan maanta waa la daafuray laakiin waxaa rabnaa toddoba maalin iyo siddeed maalin magaalaha nagu daafurka maxaa leeyahay ma lagu soo gabay kara maxaa leeyahay diiwaangelinteeda waxaa rabnaa in bilooyin la helo xogta degmada oo la sameynayana in dadweynaha beri loosoo maxaa leeyahay loosoo bandhigo wixii dadka laga soo aruuriyey in meeshaan la keeno dadkii loo shido ay arkaan kadib wixii baahi jira degmada oo ay jiraan meesha lagu gudbiyo hadduu ilaa yaraa laakiin xaafad hebelaa dib ka kacay nambarkeeda ma laga qaado inta ku nool ma laga qaado haddii waalidkii meesha ku dhinto dib ku dhinto intii kale nooleed ma laga qaado haddii laakiin masii u dhacdo oo gurigaaga uu diiwaangelisan yahay warqadii yaa lahaay waxaa la guri walmi ahaa yaa kasoo baadi yaa ku nool ismarkii waa la ogaan karaa isoo dad dad la weydin waxaa rabnaa annaga inaan intaas ka shaqaysano amnigeena mar horaan ka shaqaysan annaga inta kale wax noo kaawaayan waa ka shaqaysanayna hadduu ilaa yidhaaho mar walbana gacmaha isqabsano degmada annagaa iskaleh qofna uu turjuma ilaah wurta ma jirto dhanka kale wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdulqaadir ayaa sheegay in barnaamijkan muhiim u yahay ilaalinta amniga faa'iidada ay qabto i khasaarada ay qabto xanuunka ay qabto baahida ay qabto inta dhan in lagu ogaado waxay kaloo faa'iido u leedahay degmadan marka iyo dadkeedii iyo qaabkii loo horumarin lahaa markii aan rabno inaan u sharaxno hay-adihii degmadan meeqaa tiradooday ah intee ku nool baahideeda maxay tahay wax qoranaa la rabaa marka brograamkan darasaynta oo hadda la idin keenay oo maamulka idin keenay waxaan rabnaa in si sax ah loo dhaqangeliyo degmada u dhaqangeliso idinkana bulshada aad garab ku siisaan hay-adaha amnigana ay garab ku siiyaan waxyaabaha ugu muhiimsan marka degmadan laguma soo dhexdhuuman karo brograamkaas markii la fuliyo kadib waxaa ogaan kartaa meesha aad wax ka qaban kartid markaasaa ogaanaysaa innaga marka waxaan rabnaa inaa idin daafurno brograamkii isaga ahaa gacmihiina aad ku qabsatiin waxyaabaha ugu horeeya oo mashaariicda imaan doonto degmadaanna meelihii laga tixraaci lahaa ay noqonaysaa in in darasayntan la fuliyo la ogaado degmadii dan wixii mashaariica loo baahan yahay islamarka barnaamijka daraasaynta guryaha oo laga daafuray magaalada marka ayaa qayb ka ah barnaamijyo maalmihii dambe ay wadeen maamulka magaalada marka iyo sidoo kale maamulka gobolka shabeellaha hoose kuwaas oo la doonayo in lagu xaqiijiyo magaalooyinka gobolka shabeellaha hoose